wasiirka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan wasiirada koonfur galbeed maamulka gobolka baay iyo guddoomiyaha degmada baydhabo ayaa kulan la qaatay madaxda hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo guud ahaan koonfur galbeed kulanka intuu socday waxaa diiradda lagu saarayey sidii looga hortegi lahaa biyiyarida iyo cuniyarida ka jirta degmooyin ka tirsan koonfur galbeed kulanka waxaa sidoo kale looga hadlayey sidii qorshe loogu yeeli lahaa deeqihii gargaarka ay bixin jirtay dowladda maraykanka ee haka dalgeliyey wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi aruush ayaa waxauu warbaahinta uga warbixiyey waxyaabaha looga hadlay kulanka maanta arbacaa bisha janaayo labaatan iyo sagaalkeeda sanadka laba kun labaatan iyo shan waxaa noo qabsoomay kulankeeni labada isbuuc marna qaban jiray oo hay-adaha samafalka iyo wasaaradda gargaarka iyo howlaha emerjensada looga wada hadli jiray qodobada maanta shirka looga hadlay waxaa xoogga lagu saaray cunyarida iyo biila-aanta ka jirta deegaano badan oo ka mid a koonfur galbeed soomaaliya oo ay soo muuqato in abaar qarka loo saaran yahay degmooyin badan oo ka mid a gobolka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa naga soo gaaraya baahiyo ay noo soo gudayaan maamulada iyo bulshada deegaanada maanta aada loo soo xusay warbixinooda la jeeday waxaa ka mid a degmada baydhabo aan joogno degmada xudur qansax dheere walaweyn buurhakaba iyo bardaale maanta intaasaa xoogga lagu saaray iyadoo aada culeyska u badan dhinaca uu yahay biyaha iyo dhinaca cuntada waxaa shirka nala joogay oo aan aniga ka wada shaqeynay wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo aan shirka wada guddoominaynay rabna inaan ku adkeyno hay-adaha iyo hay-adaha u n k kuwa internationalka inay ogaadaan culeysyada bulshada soo footaan dhinacaas qodobka kale aada looga hadlay waxuu ka mid ahay saameynta lacagaha deeqdii ahay humanitarianka oo dowladda maraykanka hakad kala geliyey saameyntai bulshada ku yeelanayso iyo sida arrimahaas dowlad ahaan koonfur galbeed ahaan wixii aan keilaynaan kala tashanaynay hay-adaha samafal ka shaqeeya arrintaasna waxay noqon doontaa waxyaalaha aan xoogga saari doono maalmaha soo socda sida arrimahaas looga jawaabi lahay loo xaqiijin lahay bulshadeena u nugul ee koonfur galbeed in adeegii u baahan ay helaan arrintaasna insha allah anagoo wasiiradeenna ka shaqeeya arrimaha bini aadamnimada ha noqoto qaybaha cuntada ha noqoto wasiirada ka shaqeeya caafimaadka biyaha iyo qaybaha kaloo muhiimkuwa adeega bulshada inaan ka wada shaqeyno sidii dadka koonfur galbeed adeegii u baahan u heli lahaayeen waxaan ka codsanay hore koonfur galbeed ayagana inay gacan isa siiyaan iyo bulshada soomaalidana ayagana ay tashadaan wixii dhinacood ay ka qaban karaan insha allah waa dadaalinaa ilahna waxaan ka baryaynaa in howlahaas aan ku jirno adag ilahi noo fuday